Mahado waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool tuulada Buurfule ee hoostagta degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mar aan wareysi la yeelan ayaa Mahadu sheegtay in xaalad caafimaad darro ka jirto tuulada, haba ugu badnaadaan hooyooyinka uurka leh, carruurta yaryar, kuwaas oo inta badan u nugul xanuunada, waxayna sheegtay in hooyooyinka ay ku wacyigeliyaan in ay tagaan xarumaha caafimaadka ee u dhow si loola socdo xaaladooda caafimaad. Mahada oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in ay u baahan yihiin xarumo caafimaad oo lagu daweeyo hooyooyinka uurka leh xilliyada ay dhalaan iyo marka ay la kulmaan dhiigbaxa iyo nafaqa darrada, waxayna ku baaqday in gargaar caafimaad loo fidiyo dadka ku nool tuulada Buurfule.
waxaa ka mid eh maxaa dhahay naagaha oo macnaha kaadida ku ceshoomeyso naagaha ilmaha macnaha ay kasoo hormarayaan ilmaagaha oo dhali karin oo ilmaha macnaha oo dhiigga ku yaryahay haddii waxaasoo dhan oo la arko waa la gudbiyaa xarun caafimaad oo juhuraa loo gudbiyaa wacdigelinka waxay tahay eh, maxaa la dhahay anta unuga qoladii oo wacdigelinkaan nahay inaan macnaha xarin loo batagno macnaha eh, barnaamijka oo xanuunka oon soo aragno xanuunka qofkii haayo ninkii oo macnaha ilmaha yaryarka ee cudurka haayo macnaha kasoo qabo eh, eh, shubanka waxa kasoo qabo iyo dhiig yarada waxaasaa anaga ugu wacdigelinayo markaan u wacdigelino waxaan tegeynaa xarunta caafimaadka aan u warbixiyeynay hooyooyinka tuulada jooga waxay u baahan yihiin macnaha in ay marka ay waxa ay hadda unuq wax yaroo unuqa oo basiitaa noo furan naagtii markay fool noqoto maxaa la rabaa meel ee macnaha ay ka hesho faleebooyin lagu suro macnaha dhiig yara waxaas laga cabiro cabirkaas dhan ma haysani anaga laakiin inta waxay gargaar ay nooga sameeyaan qofta haddee arkaan jooraa nooga gudbiyay haa shubanka markoo ku dhaco oo shubankii oo ilmihii oo shuban daran yimaado waa la gudbiyaay baawaraa lagu qaadaay oo tuulida noo joogo jooraa loo gudbiyaay haa jooraa la keenaa haween kota hataa ayakaasaan waceynaa markaan waana baawur ay noo soo diraayaan baawurtana lacag ma naga qaataan waanagu nagu saba ruucaan hadday qof macnaha foosha ee ku dhibtootane baawurta waa noo lagu saba ruucaay dabeeca had maanta dabeeca dabeeca naga dilaacay hadda sanadkan hadda oo hadda bishaan ku jirno dabeecadii guriga soo sameeyaan wax bay noo keeneen laakiin wixii ka damba waxaa noola gudbinaay jowr waan ku wacdigelinaay dabeecada eehen dhiig baxa naagaha oo uurka iyo dhiig baxa oo dhiig naagta oo markii ay bilood camal ay joogto inay madax wareer markoo ku dhaco ina calaamada halka markay sagaalkaada galo oo baxa oo weynaado oo dadka laba laba saddex saddex noqdaan inay calaamada halas tahay waa ugu wacdigelinaay nadaafada nadaafada asma ugu wacdigelinaas horta oo xoog la waan haysatahay anaga waxaa leewaayo dadkan waxa ay arkaan le ay gudbiyo waa maan hadda waxay tuulida dhexdeeda ay wax ka qaban karaan ma jiraan haddana waxaan codsanaynaa inuu unuka tuulidii oo noolagu dhiso xarun caafimaad oo naagtii fool nagu noqoto xaruntaani caafimaad oon geysano shaqeena diyaaraan u nahay baahina waan haysaa Bulshada degan tuulada Buurfule ayaa u baahan adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka.